إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay qof shacab ah waxaa dhimashoiyo dhaawac noqday toban qof ka gadaal markii uu shil galay gaari ciidan oo maxaabiis siday islamarkaana ku socdaalayay inta u dhexaysa laascaanood iyo caynaba howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay weerareen qaar ka mid ah shisheeyaha heese gobollada koonfurta soomaaliya waaliga jubbooyinka ayaa la dardaarmay beelaha talxe iyo cowlyahan oo dhul ay isku haysteen go'aanno laga soo saaray kulan bayaan laga soo saaray oo u dhexeeyey wilaayada baay iyo mid ka mid ah beelaha dega gobolkaas ayaa ka dhacay degmada labaatan jirow ee gobolka baay waxaa degmada buuqa qable lagu soo gebagabeeyey dowro muddo u socotay haweenka ku dhaqan degmadaas warka dibaddana maraykanka ayaa wajahaya culaysyo badan oo loo aanaynayo in ay sabab u yihiin madaxdii ka horraysay jo baiden uu diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo fidsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay qof shacab ah maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa xalay fiidkii wiil dhallinyaro ah ku dilay xaafadda saybiyaano oo ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir warbaahinta maxalliga ah qaarkood ayaa sheegaya in dilkan ay geysteen rag wata dharka ciidanka dowladda federaalk islamarkaana dhac ka geysanayay xaafadda wiilkan ayaana u dhintay telefoon qaali ah oo uu watay sida ay sheegayaan dadka ku dhaqan seebiyaano ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray axmed cabdi cilmi casaam nin ay saaxiibo ahaayeen oo la yidhaahdo bashiir salaad cali ayaa sheegay in xilligan uu ka mid ahaa shaqaalaha isbitaalka madiine ee muqdisho dilkiisa kadib waxaa goobta soo gaaray ciidanka dowladda federaalk mana dhicin inay dabagalaan raggii saaxiibadood ahaa dilkan geystay waayahan waxaa muqdisho aad ugu soo badanaya dilalka bareerka ah ee ay ciidamada dowladda u geysanayaan dadka shacabka ah siiba dhallinyarada dadyooga adduunka waxa ay ka dhiidhiyaan tacdiyaadka xitaa waxay ka bannaan baxaan markii shilin lagu kordhiyo maciishadda iyadoo aad arkayso in bulshada muqdisho aanay ka kacdoomayn dilalka joogtada ah ee ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye waxaa dhimasho iyo dhaawac noqday toban qof ka gadaal markii uu shil galay gaari ciidan oo maxaabiisiday islamarkaana ku socdaalayay inta u dhexaysa laascaanood iyo caynaba wararka ka imaanaya waqooyi galbeed soomaaliya ayaa ku warramaya in shil gaari oo geystay khasaare xooggan uu ka dhacay halkaas shilka ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ciidan oo waday dad maxaabiis ah kaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka caynaba iyo laascaanood waxaana halkaas ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku nafwaayay ilaa iyo saddex qof halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale sidoo kale waxa uu burbur xooggan soo gaaray gaarigii rogmaday dhaawacyada ayaa la geeyey goob caafimaad iyadoona la filayo saacadaha soo socda in uu warbaahinta la hadlo taliyaha taraafikada maamulka somalilan shilalka gawaarida ayaa ku badan gobollada waqooyi waxaana inta badan sabab u ah darawallada kaxeeya baabuurta oo isticmaala maandooriyaha iyo qaar ka mid ah waddooyinka oo burbursan howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay weerareen qaar ka mid ah shisheeyaha heesta gobollada koonfurta soomaaliya cabdisamin cabdulaahi ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku warramaya in mujaahidiinta al-shabaab ay xalay degmada dharkeenley ka fuliyeen howlgal gaar ah oo lagu beegsaday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda macalin nuur oo ka tirsan degmada dharkeenley howlgalka ayaa sidii loo qorsheeyey u dhacay iyadoona mujaahidiinta ay dileen askariga oo ka tirsanaa qaybta booliiska dhanka kale gobollada baay bakool jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaalo ay mujaahidiinta ku qaadeen askarta dowladda federaalka qaar ka mid a kuwa maamul goboleedyada iyo shisheeyaha haddaanu ku bilowna bakool guutada madaaficida ee ka howlgala gobolkaas waxa ay xalay duqeyn la beegsadeen saldhig ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid jubbooyinka waxa ay mujaahidiinta weerareen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow shabeellaha hoose weerar kala duwan ayaa ka dhacay oo lala bartilmaameysaday saldhigyo kala duwan saldhigyada la weeraray ee ku yaala shabeellaha hoose waxaa ka mid ah eelaboorka baraawe oo ay ku sugan yihiin ciidamada kasoo duulay dalka yuganda yugandhayska ku sugan buurcolow oo hoostaga degmada baraawena waa la weeraray waxaa sidoo kale dagaalo saf ballaaran ah lagu qaaday saldhigii ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanada awdheegle iyo sidoo kale lambar konton ugu dambeyn gobolka baay gaar ahaan deegaanka daynuunay oo hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka dhacay weerar lagu beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeeda isku soo wada duub howlgallada ka dhanka ah askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ayaa waayahan aada u sii kordhay waaliga jubbooyinka ayaa la dardaarmay beelaha talxe iyo cowlyahan oo dhul ay isku haysteen go'aano laga soo saaray maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli xafiiska musaalaxada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin uu go'aano ka gaaray dhul daaqsimeed iyo warabiyoodyo ay isku haysteen beelaha talxe iyo cowlyahan oo ku yaala deegaanada u dhexeeya wilaayaadka gado iyo jubbooyinka ayaa waaliga wilaayada jubbooyinka waxa uu la dardaarmay labada beelood sheekh maxamed abuu cabdallah ayaa labada beelood xusuusiyey walaaltinimada islaameed midda nasabeed iyo tan daris ee ka dhexaysa isagoo ku baraarujiyey inay iswalaalsadaan dhulkuna uu yahay mid ballaaran oo ku filan labada beelood oo maantay heshiiskooda iyo deegaankooda waxa weeye maantay go'aanadu ay ka soo baxeen daddadka ayagaa iskugu xiga waa qaraabaad tihiin magac guud baa isku tihiin walaalaa isla tihiin xaq waxa weeyaan xaqi islaamkaad waxa weeye ku walaalowdeen oo xuquuqda muslimiinta aad waxa weeyaan aad walaalo ku tihiin islaamnimadaa walaalo ku tihiin tiib qabiilka iyo macnaha nasabkaad walaalo ku tihiin darisnimadaad walaalo ku tihiin waxa weeye dhan walbaad macnaha walaalo aad ka noqoteen dadkaas markaa inay isriixriixaan waxa weeye sharcigu ma qababa haa ma walaalkaabaad u quurtaa inaad adigu biyahaad ka cersatid maya waaliga waxa uu sheegay in gumaystaha ummadda uu kala dhex dhigay seeraho isagoo doonaya inuu kala geeyo cududooda oo aysan isdhex marin dhibaato waxay ka jirtaa in la kala waxa weeyaan qofku iska sheegto ilaa ay halkaas waddankaasoo dhan waxa weeyaan annaga noloma soo geli karo seero oo maa anzala allahu biha min suldaan talyaanigii iyo waxa weeyaan haddee kuwii maxaa la yidhahdaa ingiriiskii iyo balaayo ay dhigeen unbaa lagu wareegsanayaa war waxaas wax dadka muslimiinta xuduud maba kala lahaa sideedaba muslimiintu xuduud ma kala lahaa waa in la ogaada arrinkaas almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale waa walaalkii ma dulmiyo ma xaqiro ayagaa dadka iskugu sokeeya sheekh maxamed abuu cabdallah waxa uu ku nuuxnuuxsaday in muslimiinta ay xuquuq isku leeyihiin isagoo docda kale labada beelood u sheegay in dalka uu wajahayo gumaysi iyo duulaan caalami ah loogana baahan yahay in naf iyo maal ay kaga qayb galaan intii ay ku mashquuli lahaayeen dhul ballaaran oo iyagoo ku filan maanta geda dhul ka mid a waa la qabsaday jubbooyinka kuwa qayb ka mid a waana laga haystaa cadowgii baa naga haysta annagiina waa isfiirsanaynaa marka axibbatii fillaah dalka waa lagu soo duulay in la xoreeyuu rabaa dadka la raba inay xoreeyaan waa odayaashiinna waa wiilashiinna waa gabdhihiinna waxoolihiinaa la rabaa dalka inaad ku xoraysaan deegaanadiinaa la rabaa inaad waxa weeye aad ka soo saartaan dadkii dalka xorayn lahaa si kastaba ha ahaatee wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee gado iyo jubbooyinka ayaa ballan qaaday inay fulin doonaan go'aanada ka soo baxay maktabka musaalixada oo beelaha talxe iyo cowliyahan ay si buuxda u soo dhoweeyeen iyagoo sheegay dhankoodana in ay fulin doonaan go'aankaasi kulan bayaan laga soo saaray oo u dhexeeyey wilaayada baayo mid ka mid ah beelaha dega gobolkaas ayaa ka dhacay degmada labaatan jirow ee gobolka baay sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa lagu soo gunaanadayay dowro sharci ah iyo kulan wadatashi ah oo u socday wilaayada islaamiga ah ee baay iyo odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada beesha xariin kulanka ayaana waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban toban qodob ugu horrayntii waxaa kulankan ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha xariin ee muddada isbuuca ah ay u socotay dowrada sharciga ah waxaana ay ka warramayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada ilaahay mahadlantaas iyo laska rahi ini sharag islaamka laka dhagam wal alla wal sharcin sheegnaba lanka suubina go'aamo dhahalgal ee laka dheeri arrinteeda insha allahu geeka sacdungata laka roog iyo haneen dhamaatay may mutanka baaqane muslimiinta meelbar roogda ayna sharciga islaamka laka dhaqma sida oo naata intan ganeskarhani oo kalaad meel alla meelila roog walaaya islaamka islaam meelbi roogma in jeediyaane ini soomaaliya walaayara madi hore turaan turootay walaa dowaa dowaalad qaab doron yaa haka maamulaayan maylanas adungad ili roog dowli islaama dhalatay maylana ini sharciga islaamka laka dhaqma intaas kadib waxaa fursadda la siiyey oo madasha kulanka ay ka dhacaysay ka hadlay mid ka mid ah ganacsatada alxamdulilaah ilaahay mahadle oo maydheraa duuradaasi maqaaje dheeraw sacad ibnu mu'aad dheeraw oo maydheraa is iid iyo iid walbadan anka faa'iidni kutubyaal badanna eenarlan inka akhri kutubyaalkaas oo ankuwiinyin maydheraa isa kutubka qur-aanka kariimka ankuwiinya gabagabadii waxaa madasha ay ka dhacaysay kulankan u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka iyo odayaasha beesha xarin waxaa laga akhriyey bayaankii ka soo baxay kulanka ujeeddo bayaan ayna isku yimaadeen odayaasha waxgaradka ogaasida samadoonnada iyo dhammaan cuqaasha beesha xarin qodobadan soo socda kow annagoo ah beesha xariin waxaan isku raacnay in aan hoojinno ku dhaqanka shareecada islaamka laba in la dardargeliyo dowladda islaamiga ah si ay ummadda u garato cadowgeeda ugana hortagto saddex wixii tabashooyin beesha dhexdeeda ah iyo beelaha kala dhexayso loo celiyo shareecada islaamka maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxa ay kulamo wadatashi ah la qaataan qabaa'ilka muslimiinta ah ee degadeegaanada ay ka arrimiyaan iyadoona kulamadaasi laga soo saaro bayaano dhaxalgal ah waxaa degmada buqa qable lagu soo gebagabeeyey duuro muddo u socotay haweenka ku dhaqan degmadaas mar kale iyo maxamed ciise degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo xirayay dowri diini ah dowradan ayaa socotay muddo siddeed maalmood ah waxaana loo qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable iyagoona ku qaatay durusyo kala duwan haddaba waxaa kasoo qayb galay munaasabadan lagu soo gebagabeynayay dowrada culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn haweenka dowrada loo soo xiray ayaa soo bandhigay waxa ay ka faa'iideen qaala ibnuqayim wuxuu yidhi raximahuullah allah u naxariistee lam yazil innaas dadka maysan ka suulin yaftakhiruunan iskaga faanayaan bilcafaafi dhoorsoonida khadiiman wakhti dhow wa xadiidan wakhti dhowba qaala ibraahiim binu abiibakar binu caash wuxuu yidhi shahidtu waan xaadiray abi aabay cinda almowti markuu dhiminaya agteeda fabakaytu waan ooyey faqaala wuxuu dhah yaa bunayi wiilkaygiyo maa yabkiika maxaa kaa oynsiinaya famaa ata muusa liman abuuka abaha faaxishatan xumaan khadun weligii ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel ayaa kelimado dhinacyo kala duwan taabanaya u soo jeediyey dumarka jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay insha allahu tacaala annaga maanta sidii sheegeen ardaydai inta ka hadlaysa qaar ka mida shan boqoloo hooyaa meesha fadhisaa la dhahay ilahan idinku dhaar shan boqoloo hooyo hadday maanta hooyo kasta wadaadkeeda jirto ama wiilkeeda jirto maanta gaala miyay maaragta meesha noo soo gaaray ilaa idinku dhaarin abadan walah annaga maogta haddii wilaayada marka aan joogno buqa qableen kaas ahaan degmadan waxaa ka furan ilaa iyo toban markiis ay gabdhaha wax ku bartaan maanta jihaadaa socdo jihaadka yaa looga dayanaya maanta gabadhii kaalinay leedahay yaa looga dayanaya jazaakum allahu khayran waxaa u baahan tahay marka in dib loo fiiriyo wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa sare u qaaday dowlaadka diiniga ah ay u qabanayso bulshada ku dhaqan degmada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda maraykanka ayaa wajahaya culeysyo badan oo loo aanaynayo inay sabab u yihiin madaxdii ka horreysay jo baiden qoraaga iyo tafatiraha guud ee jariiradda middle east i ninka lagu magacaabo david ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha maraykanka jo baiden sanadkan sii dhammaanaya uu miro qaraar ka helay khaladaadkii ay madaxdii isaga ka horreysay ka galeen siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka wuxuuna tilmaamay in washington ay daaha ka qaaday in aysan wax faa'iido ah u lahayn inay wax weliba dagaal ku xalliso iyadoo garwaaqsan ilaa xad inay ahmiyad siiso howsha xalinta khilaafaadyada kala dhexeeya dunida isagoo ka hadlaya ka bixitaankii afghanistaan xubin ka mid ah ergada iiraan ee wadahadalka nukliyeerka ayuu yidhi maraykanku hadda wuxuu helay daqiiqad fursad ah laakiin weli ma arkin sannadkan labada kun kow iyo labaatanka madaxweyne jo baiden wuxuu si saxa u garwaaqsaday khaladaadkii siyaasadeed ee istaraatiijiga ahaa ee ay sameeyeen afar ka mid ah kuwii isaga ka horreeyey laakiin maadaama uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa mid iyaga ka mid ah oo ah baraag obama way ku adag tahay inuu xal degdeg ah ka gaaro khaladaadkaas madaxdii ka horraysay waxay abuureen colaadda afghanistaan yukrain taiwan iiraan iyo waddamo kale oo ay ka mid tahay soomaaliya waxaa loo soo bandhigay sannadkan waa wax aan ka yarayn soddon sano oo maamul xumo ah oo uu maraykanku adduunka kula tacaamulayey warbixinta ayaa lagu muujiyey in qabweynidii maraykanka ee caalamka ay sidoo kale meesha ka baxday markii uu ruushku ku duulay dalka suuriya oo ay isaga dana badan kaga xirnaayeen dhanka kalena rag khubaro ah ayaa warbixinno ka qoray xaaladda yahuudda iyagoo sheegay inay saadaalinayaan in sannadkan sii dhammaanaya uu maamulkoodu shaaciyo in uu la kulmay weeraro ka badan kuwii hore howlgalladooduna aada u daciifeen warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa nagaynta